bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farbaajo ayaa sheegay in saddexda bil ee soo socota uu cadaaladda u ka shaqayn doono xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegtay in ay waddo dardargelinta xaqiijinta amniga magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaab oo shalay gaaray magaalada cadaado cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa kulamo la qaatay odayaashii waxgaradka degmada wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiya daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulan looga hadlayo sidii looga faa'iidaysan lahaa ee kheyraadka ku jira dalkeenna ayaa waxaay kulan ay la qaadatay hay-adda qaramada midoobe ee faw dowladda maraykanka ayaa taliyo cusub usoo magacaawday ciidamo ka jooga waddankeena soomaaliya waxaana munaasabad lagu soo dhaweynayo ay lagu soo dhaweeyey ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan warka subax ee radio muqdisho
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale subax wanaagsan kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farbaajo ayaa sheegay iyo saddexda bil ee soo socota uu ka shaqayn doono cadaaladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in mudnaanta koowaad uu siin doono saddexda bil ee ugu horreysa inay bulshada helaan cadaalad ay ku wada qanacsan yihiin
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu kaasi ahaa xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in ay waddo dardargelinta xaqiijinta ammaanka magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku faahfaahinayo horyaheenna baashi cali xaashi
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku howlan tahay sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka dalka waxaana sheegay in hadda horumarka ammaanka laga gaaray uu horumar u yahay dowladnimada iyo sidoo kale horumarka dalka waxa uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre in loo baahan yahay in bulshada soomaaliyeed ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka qaranka siduu siduu yiri loo xaqiijiyo ammaanka dalka waxaana sheegay in hadda loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo horumarinta ammaanka dalka siduu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya dalka soomaaliyeed u gaaro horumar iyo sidoo kale dowladnimo hanata ammaanka dalka waxa uu sheegay in la- hadda laga maarmaan tahay in hadda lala shaqeeyo laamaha ammaanka qaranka soomaaliyeed si looga hortago buu yiri dhibaatooyinka ay geersanayaan maleeshiyaadka al-shabaab
arrimaha amniga sida aad ogtihiin hadafka amnigu wuxuu ku salaysan yahay gaaritaanka amni buuxa oo ku baahsan dalka oo cidan bad iyo beri miyi iyo magaalo kaasoo sugayana xuquuqda iyo xorriyadda muwaadiniinta soomaaliya amnigu waa udubdhaxaadka nolosha waxaan bilownay dargargelinta sugidda amniga magaalada muqdisho iyo qaybo kala duwan oo ka mid a dalkii waxaan bilownay xakamaynta hubka xakamaynta hubka macnaheedu waxay tahay in la fuliyo qaraarkii ka soo baxay golaha wasiirada taasoo ahaa inaan ugu waaweyn lagu wada karin magaalada muqdisho taasoo aan si fiican u furin xakamaynta hubka waxaa kaloo ka mid ah inaan la wada karin hub sharci darra ah in la wadan karo hubka ay xukuumadda iyo dowladdu astaamaysay keliya iyo in hubka gacanta ugu jira dadka aan xaqa u lahayn inay hub haystaan oo sharci darrada ku haystaan ay dowladdu gacanta ku fadhigto
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo hadalkii sii wata ayaa tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka go-an tahay in dalka lixda bilood ee nagu soo aadan ay gaarsiiso nidaamka qof iyo cod kaasoo la filayo inuu soomaaliya ka hirgalo sanadka labada kun koob iyo labaatanka xilligaasoo la filayo in dalka uu ka dhaco isbedel siyaasadeed waxaanu tilmaamay in hadda looga baahan yahay baarlamaanka federaalka soomaaliya inay ka shaqeeyaan in dalka soomaaliyeed sanadka labada kun labaatan iyo kowda la gaarsiiyo nidaamka qof iyo cod
waxaan qaadnay jidooyooyin badan oo shacabkan ugu dhibaatayn jira waxaa u xirxiran dad badan oo sharci darro ku haystay jidgooyooyin shacabka soomaaliyeed looga qaadan jiray lacag xaqdaraac arrimaha kale oo xukuumadda u qabsoomay waxaa ka mid ah waxaan dhammaystirnay duulimaadka tooska ah ee muqdisho iyo nairobi waxaa kaloo ku guulaysanay dib loo soo celiyo duulimaadkii habeennimo ee garoonka aadan cadde xukuumaddu waxay ku guda jirtaa dhammaystirka hannaanka lagu maamuli lahaa hawada soomaaliya uuna dhowaan si buuxda haddii ilaa yeero yiraahdo ugu soo laaban doono dalka soomaaliya
hadalkan ayuu ka sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya banaanbaxa shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kaasoo lagu taageerhaya boqolkii maalmood ee jirtay dowladda hadda u hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kale waxaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hadallada uu soo qaatay ka mid ahaa howlgallada isdaba joogga ay sameynayaan ciidama- ciidamada ammaanka qaranka soomaaliya kaasoo lagu xaqiijinayo ammaanka dalka gaar ahaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho
aad baad umaadsan tahay baashi cali xaashi madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaab oo shalay gaaray magaalada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa kulamo la qaatay odayaashii waxgaradka degmada sidoo kale axmed ducaale geela xaaf ayaa waxaa lagu wadaa in uu kulamo gaargaara ula qaato culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca sida warbixintan oo inoogu faahfaahinayo waryaheena ee bulxan
sanadda maanta madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyad ee galmudug state ayaa waxaa u habeenimada waxaa la bariyay degmada cabudwaaq isagoo soo gaaray shalay gelinkii hore waftiga madaxweynaha oo uu ku weheliyo socdaalkiisa madaxweyne ku-xigeenkiisa maxamed xaashi iyo xubno ka tirsan labada gole ee maamulka galmudug waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey degmada cabudwaaq iyadoo muuqaal baahiyaha warbaahinta qaranka iyo webpage-ka intaba ay ka dhahan kareen bulshada ee ku taxan madaxweynaha waxa uu soo dhaweyn kadib galay kulamo duwan ee bulshada si uu u dhegeysto fikirada iyo tabasho ujeedada ugu horeysa oo u yimid cawdaana waxa ay tahay inuu meesha ka saaro khilaafka u dhexeeyey dadka halka kuwada dhegan kaasi oo sababa mararka qaar gacan ka hadal ee waxaana uu turxaan bixinayay xarayto oo uu markaasi hadba la kumeeyey ee dadka ay khusayso arrintaasi oo ugu horeeyaan ugaaska iyo odayaasha dhaqanka qeybaha kala duwan ee bulshada ganacsatada waxa uu ku gaaray xalay goor dambe oo ayuu ku gaaray waxaana sidoo kaleeto lagu wadaa in uu maanta gelinka hore madaxweynuhu uu kormeer ku sameeya xarumaha danta guud ee bulshada kuwaas oo ay kamid tahay jaamacadda galgaduud waxaa sidoo kale kamid ah xarumihii hore ee dowladda halkaasi waxaa u qorshaysan in maanta uu dhagax dhigo xabsi dhexe iyo sidoo kaleeto in jaamacadda galgaduudna uu dhagax dhigo library waxaa madaxweynuhu sidoo kaleeto lagu wadaa markii uu soo dhamaysto kormeerkaasi in uu booqashooyinkiisii wato uu ku kala ducanayo deegaanada ka tirsan dowlad goboleedka galmudug waxaana socdaalka madaxweynaha lagu tilmaamay inuu yahay socdaalkii nabadda waxaa kaloo xusi mudan in madaxweynaha inta uu joogo degmada abudaaq uu la kulmi doono culimaada diinka ahlu sunna walow dowladdiisu ay haatan tahay dowladda ku heshiisiin maamulka culimaada diinkana uu horey ugu baaqay in uu si walba ay dowladdiisu ku raadinayso islamarkaana ay aada u danaynayso in dowladdu uu ku soo daro waxaana hadda xusid mudan in wufuud ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ay ku sugan yihiin deegaanada culamada diinka ahlusunna waxaana laigu sheegay kuwaas inay yihiin xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug kuwaasoo u duuxooya sidii dowladda galmudug ay isugu fidan lahayd guud ahaan deegaanada
wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kula looga hadlayay sidii looga faa-iideysan lahaa kheyraadka dalka waxa ay la qaadatay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda qaramada midoobe ee faw sida warbixintan uu ku faahfaahinaya wariyaheena ibraahim guudle isaaq kulan ku saabsanaa sida looga faa'iidaysan karo qiraadka xoolaha dalka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay beeraha u qaabilsan ee faw iyo midowda afrika islamarkaana ay kasoo qayb galeen xubno ka socday maamul goboleedyada dalka dhaqaatiir dhinaca xoolaha iyo ganacsato ayaa maanta waxaa lagu qabtay xarunta xalan ee magaalada muqdisho waxaana goobjoog ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya cabdulaahi xuseen oo ah madaxa mashruuca horumarinta ganacsiga xoolaha ayaa ka hadlay mashruucan iyo muhiimadda soomaaliya uu leeyahay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya maxamed cumar nuur ayaa sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha ay ka go-an tahay waxsoo saarka xoolaha dalka iyadoo la kaashanaysa hay-adda faw mashruuca horumarinta ganacsiga xoolaha oo ah mashruuc ay taageerayso hay-adda faw ayaa kulamada noocan ah waxaa lagu qaban doonaa oo arrimahaasi looga hadlayo magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka ibraahim gudle isxaaq telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
dowladda mareykanka ayaa taliyo cusub usoo magacaabay ciidamada ka jooga wadanka mareykanka soomaaliya waxaana munaasabad lagu soo dhaweynayay ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cabdishakuur ali axmed
darajada generaalka ayaa loo dilacsiiyey macgulel castrinos oo ah taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada maraykanka ee jooga soomaaliya ahna ku-xigeenka abaanduulaha ciidamada maraykanka ee geeska afrika xaflad kooban oo lagu soo dhoweynayay genaraal miguel oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay taliyaha ciidamada maraykanka ee ka howlgala wadamada afrika thomas david waldozer saraakiil ka socotay milatariga soomaaliya hogaanka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya safiirka maraykanka iyo wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya iyo marti sharaf kale isla goobta ayaa lagu dhaariyey genaraal castrinos waxaana lagu tumay astaanta qaranka labada wadan ee maraykanka iyo soomaaliya taliyaha ciidamada maraykanka ee ka howlgala wadamada afrika thomas david waldozer ayaa waxa uu munaasabadda ka sheegay in genaraal miguel castrinos uu hogaamin doono howlgalka taageerada dhinaca milatariga ee maraykanka uu siinayo soomaaliya genaraal castrinos ayaa waxa uu soo dhoweeyey xilka loo magacaabay iyo soo dhoweynta loo sameeyey waxaana uu sheegay in uu ka shaqayn doono sidii howlgalka wadajirka ah ee maraykanka iyo soomaaliya ee la dagaalanka argagixisada ugu guuleysan lahaa
aada buu mahadsan yahay cabdishakuur warkii subax ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobkiisa ayaa ugu dambeeyey cidduu warkeena uu sheego waxay dib ugu baarbaaran kartaa beejkan internetka ku leenahay radio muqdisho dot net warka subax saaka waxaa soo saaray cabdiqaadir cali axmed iyo weliba baashi cali xaashi anigoo axmed cumarna waa idinla socodsiinayay intaan war ka lamid a ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo